Kardinal! Kardinal! Kardinal! Soomaaliya! Soomaaliya!
kormeerkan uu wasiirka wasaaradda amniga dowladda puntland cabdisamed maxamed gallan uu ku tegey fariisimada ciidamada difaaca dowladda puntland ee deegaanka yube ee gobolka sanaag ayaa waxa uu ugu kuurgelayay xaaladda ciidamada difaaca dowladda puntland ee deegaanka yube waxaana wasiirka wasaaradda amniga kormeerkan ku wehelinayey taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowladda puntland sarreeye gaas yaasiin cumar dheere guddoomiyaha gobolka sanaag cali xuseen soomaali iyo duqa degmada baran axmed maxamed timir mas-uuliyiintan u horkacayay wasiirka wasaaradda amniga ayaa waxa ay warbixinno ka dhegaysteen ku saabsan xaaladda ciidanka taliyayaasha ciidamada difaaca dowladda puntland ee gobolada sanaag iyo highland taliyaha guud ee ciidamada difaaca dowladda puntland sarreeye gaas yaasiin cumar dheere guddoomiyaha gobolka sanaag cali xuseen soomaali iyo duqa degmada baran axmed maxamed timir ayaa waxa ay ciidamada difaaca dowladda puntland ee xilligan ku sugan deegaanka yube ee gobolka sanaag waxa ay uga mahad celiyeen dharbaaxadii ay ku dhufteen ciidamada maamulka jeegaanta ee dhowaan weerarka qaawan ku soo qaaday fadhiisimada ciidamada difaaca dowladda puntland ee deegaanka yube sidoo kalena waxa ay mas-uuliyiintani fariin u direen maamulka jeegaanta waxaan u taagannahay oo u gashannay dhammaantayo dirayska difaaca dalka iyo ee dadka iyo diinta ilaahay idankii waxaa inoo ballana haddii ilaahay yidhaahdo jiidda hore ee difaaca ceergaaba haddii ilaahay yidhaahdo baa inoo ballana kulligeen aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa in meeshii laynagu soo weeraray aad joogteen cadowgii idinsoo weerarayna aad jebiseen dibna u celiseen insha allaahu haddana weli cadowgii wuxuu joogaa dhul ka mida dhulkeenna dhulkaana sidii aynu halka ugu jebinay baynu ugu jebin doonnaa oo ka kicin doonnaa annaguna idinla mid baan nahay waajibka dalka idinka saaran sidaa aad kufayska ugu jirtaan oo ugu dhimanaysaan baannu rag ugu nahay oo idinkula joogaynaa oo idinkaga warhaynaynaa oo idinkula dagaalgelaynaa insha allaahu garabkiinnaan taaganahay ninka ku dhinta intii ilaahay banneeye inaad daafacto waa diintaada dalkaaga dadkaaga hantidaada sharaftaada ninkii ku dhinta ilaahay wuxuu inoo sheegay inaannu dhiman ee uu nool yahay xag ilaahaygaina laga rasaaqaayo waxaan aad iyo aad idinku ammaanayaa sida ragannimadeeda leh oo aad deegaankiinni u joogtaaniin oo u daafacanaysaaniin waa idinku sii boorinayaa dhaqan uma lihin inaynu cararno dhaqan uma lihin ciddiina soo hunguriyeysahoo na soo doonataa naga liibaan mayso liibaan naga qaadi mayso xaqiiqa dhaba weeye waana soo daandaansadeen waana maageen haddee daandaansi bal ninkii looga raayo ha la arko wixii hadda ka dambeeya annagu nabad baan u joognaye waxay noqonaysaa waxay keeneen inaannu la falanqayno wasiirka wasaaradda amniga cabdisamed maxamed gallan oo salaan sharaf ka qaatay cutuubyo ka mida ciidamada difaaca dowladda puntland ee deegaanka yube ayaa waxa uu sheegay inaanay dowladda puntland u dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda inay weerar ku soo qaado xuduudaha gobollada puntland waxaa sidoo kale wasiir gallan uu sheegay in ciidamada difaaca dowladda puntland ay dharbaaxan lama ilaawaana ku dhufan doonaan maamulka jeegaanta ee somalilan wax badan baannu waxxiirinnay wax badan baannu nabadgelyada ilaalinnay wax badan baannu nidha xaaladda qaboojiya oo dib u dhiga laakiin waxaad mooddaa inaysan marna aysan waantoobayn waxaannu ballan qaadaynaa oo aannu hortiinna ka ballan qaadaynaa in jawaab degdeg ah oo taariikhi ah inay kala kulmaan damaca iyo weerarka ay ku soo qaadeen jiiddan aynu joogno waa og tihiin oo difaaceenna asalka ah iyo deegaankeenna asalka ah waa meesha la yidhaahdo cerigaabo waxaannu ka fakiraynay cerigaabo nabadgelyo ma lagu wada noolaan karaa sida gaalkacyo nabadgelyo loogu wada nool yahay taasaannu ka fakiraynay inay marka gudaha inoogu yimaadaan oo ina damaaciyaan iyagoo al-shabaabkii horgale u ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aannu halka ka caddaynaynaa waxaannu u dhaarannay difaaca dadkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna iyo deegaankeenna waa u dhimanaynaa waa ku dhimanaynaa cadowgana waa ku laynaynaa waxaa inoo ballana hadduu ilaahay idmo difaacaasaa u adkayseen inuu u adkaado waxaa inoo ballana inaynu deegaankii aynu xaqa u lahayn iyo difaacii asalka ahaa meeshuu ahaa inaynu tagno aad baannu uga hambalyaynaynaa taariikhdii ilaawaanka ahaa ee aad cadowga ku dhufateen soo damaaciyey soo hungureeyey difaacan aad halkan kaga jirtaan inay ka huleeleen iyagoo meyd iyo dhaawac sita arrintaa aad baan ugu hamalyaynayaa waana idinka filaynay waana tan ay idinku jiifaan shacabweynaha reer puntland iyo dhammaan xukuumadda puntland madaxweynaha dowladda puntlandna uu idiin soo hambalyaynayey